gudoomiyaha gobolka daadmareer ee maamulka somalilan ayaa xariga ka jaray saldhig booliis oo laga hirgeliyey magaalada laan mulaaxo kaas oo hirgeliyey cabdiraxmaan xaaji oo kamid a ganacsatada somalilan waxaa ka qayb galay munaasabada xarig jarka maamulka gobolka bulshada magaalada laan mulaaxo odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka daadmareer cabdiraxiin maxamed axmed ayaa ku ammaanay dadaalka ay ganacsatada ku horumarinayaan dalkooda isagoo ugu baaqay in si wanaagsan loogu adeego bulshada maanta goobtan waxaan isugu nimiy xalfadan oo ujeedyadoodu tahay inaynu ku xadhig furanno saldhigga cusub ee inaloo dhisay oo runtii si qurux badan oo aada u tayo fiican uu loo dhisay oo aynu ugu horreyn uga mahad celinayno ninkaa muxsinkaa ee cabdiraxmaan xajiin ee bulshada iyo deegaankuna runtii ay u duceeyeen hawshaa quruxda badan ay ku qabtay magaalada kusoo kordhiya ee ku tuburaacay isagu cabdiraxmaan runtii way yartay dadka ganacsadaha ama ganacsatadu inay gartaan inay bulshadooda runtii wax ku celiyaan cabdiraxmaan laagse maanta waa garto waa kaadee saldhigaa quruxda badan iyo waxyaabihii kale faraa badnaa ee sayid ka dhawaajiiba runtii wuu gobolku geliyey waynu uga mahad celinaynaa waanaynu u duceynaynaa runtii ka bulsho ahaanna runtii waxaan idinku dhiiri gelinayaa horumarku wuxuu ku yimaadaa marka bulshadu runtii ay wax qabsato haddaynaan ku garab istaagin inaynu inaguna ka bulsho ahaan wax badan wixii aynu qabsan karayno inaynu qabsanno xoog badan baa inugu jira haddaynaan hagranayn qaar ka mida mas-uuliyiinta ee ka qayb galay xarig jarkan ayaa bogaadiyey dhismaha saldhiggan iyagoo ka mahad celiyey
waxaa sharafta iyo qiimaha u yeelaya ee intaasoo madaxa iyo intaasoo dadweyneha maanta ay isugu timi waa qiimaha amnigu uu leeyahay amniga iyo nabadgelyaduna waxa ay u baahan yihiin in loo tacabgalo markaa haddii aanu magaalada reerland mulaaxannahay dhammaantayo rag iyo dumar waxaanu halkan mahad celin uga samaynaynaa maalinkan maanta cabdiraxmaan xajiin oo ah ganacsadaha gobolka daadmadheedh u daacada gobolkiisa u daacada tuuladiisa u daacada dadkiisa u daacada ciidda waxaanan leeyahay inteenna kale ee reer laan mulaaxow sidaa cabdiraxmaan u dadaalay inana intaynu odhan aynu kalba leennahay hebel wax noo qabto war innagu aan wax qabsanno cabdiraxmaan xajiin ilaahay miisaanka xasanaadka haw saaree waxa weeyaan oo lagu ducaynayo dhisiddaa uu dhisay saldhigga wax walba arrimaha bulshada waxa ugu horeeya waxaa ugu horreeya amniga saldhiggan ayaa ka qayb qaadan doona horumarinta howlaha amniga ee gobolka gaar ahaan magaalada laan mulaaxo